فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhowxawaraysyada oo habeen walba xiliyadan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan caawa oo ay taariikhda hijiriyada ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha shanaad sannada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada qodobada barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah calaamada karishtaanka oo lagu xardhay laami ku yaala magaalada garowe ee caasimadda maamulka puntland iyadoona taallo weyn loogu dhisay koox maraykan ah oo muqdisho ku dhintay wadaad ka hadlaya arrinkan iyo sida ay ciidanka puntland kaalin uga qaateen falkan ayaan dhuuxa idinkugu haynaa wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka iyo xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur oo si adag isugu jawaabay dowladda federaalka uu ku goodisay in tallaabo adag ay ka qaadi doonto xildhibaanada soo bandhigaya jabka ciidamada dowladda federaalka iyo dhulboobka ka socda muqdisho barnaamijka sidoo kale caawa inta uu socdo qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah etoobiya oo qaadacday war ka soo baxay dowladda federaalka oo ahaa in aysan kasii qayb noqon doonin shisheeyaha joogaya waddanka soomaaliya waxgarad aynu qodobkani ka waraysanay ayaan barnaamijka idinkugu haynaa dowladda federaalka oo fadeexad kala kulantay amar ay dhowaan ku soo rogtay bulshada muqdisho kaasoo iyada dhexdeeda ka dhaqangeli waayey kadib markii lagu arkay mid ka mid ah xarumaheeda ugu muhiimsan sheekh xasaan xuseen abuusalmaan oo ka mid a culimmada soomaaliyeed oo ka sheekeeyey qiso cajiib ah oo muujinaysa sida uu allaah u aqbalo ducada iyo habaarka waalidka sheekha oo qisada inoo soo gudbinaya ayaad dhegaysan doontaan barnaamijka waxaan ka marnayn xubinta caafimaadka iyo warkii caalamka دين عظيم هو السامي
waa hagaag isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal waa habeennimo axad ah taariikhda kalena waxay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha koob iyo tobanaad labada kun afar iyo labaatanka aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya oo ah warkii caalamka waxaa inoo soo jeedinaya cabdiraxmaan beder aad baad u mahadsan tahay cabdisamed cabdulaahi duqeen aad u xoogan ayaa waxay ciidamadyuudu ka geysteen magaalada rafax ee dhacda koonfurta marinka godoonsan ee khaza waxaana halkaasi ku shahiday shan ruux oo shacab rayd ah halka ay jiraan kuwo kale ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan kuwaasoo iminka lagu dabiibaya dhaawacyadooda isbitaal ku yaala koonfurta marinka waxay sidoo kale ciidamadyuuda madaafiicda goobta ku garaaceen deegaan ku yaala waqooyiga magaalada khaza waxaana duqeymaasi loo adeegsaday madaafiicda ku sheeday dad badan oo shacab ah halka ay jiraan kuwo kaloo ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan duqeyn sidoo kale ciidamadyuuday ka geysteen agagaarka masjidka jaamici ee ku yaala xaafadda sabar ee koonfurta magaalada khaza ayaa waxaa la soo tabinaya inuu ka dhashay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira xasuuqaad u daran oo ay ciidanka yuuda ka geysteen deegaanadii xaafada ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay sababeen istishaadka tobanaan ruux iyo dhaawac kuwo kaloo tiro badan guud ahaan xasuuqay ciidamadii u degeysteen afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafa ayaana waxay gaarayaan ilaa iyo saddex xasuuq kuwaasoo ay ku shahiideen ka badan soddon iyo shan ruux halkee dhaawaco kala duwan soo gaareen wax ka badan boqol toban iyo kow ruux oo kale iyadoo sidoo kale wasaaradda caafimaadka sheegtay in tobannaan ruux oo iskugu jira shuhaado iyo dhaawacyo ku usxandhiban yihiin burburka dhagaxaanta iyo biraha shubka hoostooda xukuumadda moscow ayaa sheegtay inay taageersan tahay in xabashadii etoobiya la siiyo badda soomaaliya safiirka dowladda ruushka u fadhiya magaalada adis ababa ee dalka ethoobiya ayaa taageeray qorshe ay xabashadu ku doonayso inay ku qabsato qayb ka mid ah badda soomaaliya isagoo wareysi siinaya wakaaladda rasmiga ee wararka u faafisa ethoobiya ayuu sheegay in ruushka uu taageero weyn siinayo in xabashidu ay marin biyood ka helaan geeska afrika si ay xal ugu helaan buu yidhi boqol iyo labaatan milyan oo ethoobiyan ah oo aan bad lahayn abiy axmed oo bishii lasoo dhaafay khudbad u jeedinaya baarlamanka dowladdiisa ayaa sheegay in dhidharka xeebaha geeska afrika laga soo bilaabo muqdisho ilaa musawac ay gaarayaan shan kun oo kilomitir islamarkaana aysan suuragal lahayn in ethoobiya xeebahaas aadka u ballaaran ay dibadjoog ka ahaato wuxuuna ku celiyey damiciisa ku aadan helidda marin biyooda dowladda ruushka ayaana taariikh soo jirina u leh isgarabtaaga ethoobiya sannadkii kun sagaal boqol toddobaatan toddobadii markay dagaalamayeen soomaaliya iyo ethoobiya ayuu ruushka gurmuddan weliba haasiiyey xabashida arrinkaasoo u suuragelisay in ethoobiyaanku ay dib u qabsadaan dhulka soomaali galbeed khasaare kala duwan ayaa ka dhashay duqeynay ciidamadyuhuday ka geysteen caasimadda waddanka suuriya xogga dheeraada ayaa ka soo baxaya weerar dhanka cirka ah oo yuhuudu ka fulisay xaf oo yuhuuddu ka fulisay xaafado hoostaga magaalada caasimadda u ah waddanka suuriya ee dimashik ugu yaraan shan iyo toban qofood ayaa ku dhintay halkay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan kadib markii ciidamada yuhuudda ee duqin la beegsadeen xaafadda almasad iyo deegaanka qudsiya ee magaalada dimashik warbaahinta maxalliga ee suuriya ayaana xaqiijisay dhimashada shan iyo toban qofood kuwaasoo ay sheegtay inay yihiin tirikoob hordhac ah oo muujinaya khasaaraha duqimaa ka dhashay wakaalada wararka u faafisa suuriya ee sayna ayaana dhankeeda sheegtay in yuhuudda ay beegsatay laba dhismo oo ku yaala aaga masad iyo qudsiya oo ka tirsan dimashik halkaasoo laga maqlay qaraxyo waaweyn idaacadda ku hadasha afka ciidamada yuhuuddu waxay dhankeeda shaacisay inay halkaasi ku beegsadeen hoyga bartilmaameedyo gaar ah iyagoo aan bixin faahfaahin ku aadan khasaaraha ka dhashay weerarkaasi tuulooyin ku yaala koonfurta lubnaan ayay ciidamada gumaysta yuhuuddu ku amreen dadkii degnaa inay banneeyaan oo ay ka guuraan ciidamada saynada yuhuudda ee dullaanka gardarada ku qaaday koonfurta waddanka lubnaan ayaa waxay wadaan barakicin xad dhaafa oo ay kula kacayaan shacabka ku dhaqan magaalooyin ku yaala lubnaan wararka iminka laga helaya koonfurta waddankaas ayaana waxay ku waramayaan in ciidamada gumeysta yuhuudda in ka badan shan iyo toban tuulo ay degan yihiin dad shacab rayda ah ay ku amreen inay baneeyaan oo ay ka qaxaan dhulkaasi iyagoona ku wargeliyey inay aadan dhanka waqooyiga sidoo kale warbaahinta ayaa waxay warinaysaa in ciidamada saynad yuhuudda ay duqeymo aad u xoogan ku garaaceen deegaano iyo xaafado ka tirsan waddanka lubnaan gaar ahaan koonfurta iyo duleedka magaalada caasimadda ee bayruud barakicinta ay ciidamada saynad yuhuudda wadaan ayaana ah mid ay caan ku yihiin oo ay ku doonaya inay ku laayaan shacabka rayidka waxaanay barakicin kuwan la mid ay hore ugu sameeyeen dadka ku dhaqan marinka goodonsanee khaza madaxweynaha jarmalka ayaa qadka telefoonka kula hadlay dhiiggiisa ruushka tan iyo sannadkii labada kun labayo labaatankii hogaamiyaasha waddanka jarmalka iyo ruushka ayaa markoodii ugu horreysay ku wada hadlay qadka telefoonka sida lagu daabacay wargeyska ingiriiska iyo sharqul awsad madaxweynaha ruushka valadimir putin iyo hogaamiyaha jarmalka olaf shots ayaa saacadii lasoo dhaafay qadka telefoonka isku dhaafsaday arrimo dhowr ah oo ay ugu horreyso loolanka moscow kala dhexayso kiyef madaxa barlin ayaa putin ugu baaqay inuu yimaado miiska wadahadalka si loo soo gebagabeeyo colaadda jiitamisa muddada fog balse madaxweynaha ruushka ayaa u muuqaday mid arrinkaasi uusan sinaba uga dhaadhaceynin isagoona sheegay inay qasabtay inay soo ceshtaan dhulka hadda ka maqan gacantooda madaxweynaha jarmalka ayaana caddeeyey in si buuxday weli xukuumaddiisa uga go'an tahay taageerada yukrein middaasoo uusan wax hadallah ka dhihin putin inta uu wada hadalka kula jiray olaaf wararka caalamka dhegaystayaal caawa waanaga intaa
waa hagaag dhegaystayaal qaybaha hore ee barnaamijka dhuguxa waraysiyada ayaad dhegaysanaysaan dowladda federaalka ayaa waxa ay si adag uga hadashay xildhibaanada maalmihii lasoo dhaafay ka hadlayey jabka ciidamada dowladda federaalka ku gaaraya furimaha dagaalka iyo sidoo kale xildhibaanada ka hadlaya dhulboobka ay dowladda federaalka ah ka wado magaalada muqdisho shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee dowladda federaalka ayaa wuxuu weerar afka ah ku qaaday xasan sheekh maxamuud madaxweynaha hadda ee dowladda federaalka shariif sheekh axmed ayaa wuxuu si qoto dheer uga hadlay xaaladda adag oo ay hadda ku sugan tahay dowladda federaalka oo ay ka mid tahay dhulboobka ka socda muqdisho iyo sidoo kale in dowladda federaalka ay mar weliba gelayso ajandayaal iyo sidoo kale heshiisyo aysan marnaba ogeyn xildhibaanada dowladda federaalka wuxuu sidoo kale sheegay shariif sheekh axmed inay xitaa ka cabsi qabaan in madaxtooyada ay waxba ugu tegi waayaan
doorasha laga hadlaayo warkeeda iska daaya war meesha dowlad ma loogu imaanaya wax lagala wareego ma loogu imaanaya hadalku taagan yahay inaan fahmna waay taas maxaa yeelay hantida qaranka qaar aan laba gedi karanaa jira ilaa afti dadweyne ay gasho waa xerooyinka ciidamada kuwa kalena waxay leeyihiin brosijur iyo nidaam loo gado midna lama soo marin inaa ogtihiin aan umalaynaa maxaa ka dhashay waxaa ka dhashay qof labaatan sano soddon sano meel deganaa inaad barakicisid oo ilmihiisa bannaankaa u tuurtid qof kale oo hantiyela'ana oo hanti ka sameeyaa ka dhalatay qofka muwaadinka sharciga noogu qoran tahay wuxuu xaq ugu leeyahay dowladda deegaan hooy ayuu leeyahay markaa ka bixinayso guri ama deegaan waa inaa u diyaarisaa meel kale hantidaanna meelay aadayso cid og lama arko lagama arkin wasaaradda maaliyadda bangiga lagama arkin meelay aadda lama yaqaano wax yarna ma ah waagii hore dadku waxay isdhahayeen wax kooban waa waa la iska dayn doonaa laakiin hadda waxaa muuqata si waa sidii loo bartay iska wad baarlamaanku waa hay-addii koowaad oo wax dooranaysa haddii shaki soo galo baarlamaanka xibnaha codeeyey ma dhan yihiin mase ma dhamma arrintaas ogaada arrin oo aad u culus waa arrin fiican ma arrin aad iyo aad u xun waa sharciyadan hadda la ansixinaayo nidaamka loo maraayana waa khaldan yihiin waxa ka dhalanaya oo ah in lasii kala fogaado maxaa yeele qofkii wax tabtay ee yidhi sida wax u socdaan raalli kuma ihi caqligu wuxuu sheegaya inaad tidhaa soo fadhiiso maxaa diidid oo kala doodid oo doodda uga adkaatid ma dhicin taas marka qof inuu ka sameeyo wax uu rabo uu yidhaaha laygugu sacbiyo oo xoolo ku bixiyo arrintaas waa nasiib darro madaxweynaha xilkiisa cid ku haystaa ma jirto wakhtigiisa laguma haysto laakiin waxaa lagu haystaa sharciga uu ku tumanayo waxaa lagu haystaa hantida qaranka oo boobka ku socdo waxaa lagu haystaa baabi'inta hay-adaha kala duwan ee dowladda ee baarlamaanka ugu horreeyo awoodahoodii la baabi'iyey baarlamaanka maanta waxaa la soo gaarsiiyey inuusan lahayn awood uu wax ku jagarayo xukuumad lama xisaabtami karo madaxweyne su-aal ma weydii karo waxaan la soconnaa oo mithaal idinkugu filan oo weligeed adduunka meelay ka dhacda aan la arkin heshiis aan la arkin in laga ansixiyey baarlamaanka waxaan u malaynaa mithaal waadixa inuu yahay baarlamaan heshiis aan la arkin ansixiyey oo madaxweyne intuu hor istaago oo waraanaa iduuga in ii ansixiya horta maxaa ka sugaysaa waxaa ka sugaysa maxayihin marka waxay u socotaa soomaaliyay qarannimadii mugdiay sii gelaysa halla tasho mashruucan waa kii hore loo soo diiday kan waxaa sii raacday xishood la'aan ayaa raacday kii hore iyo kan haddaa isu fiiriso waa isla same senario laakiin kan muxuu dheeryahay xishood la'aan xishood la'aan uu dheeryahay marka xishood la'aana ummad meel ma gaarsiinayso
axmed macalin fiqi oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ayaa wuxuu sheegay inay tallaabo adag ka qaadi doonaan xildhibaanada bannaanka soo dhigaya jabka ciidamada dowladda federaalka ku gaaraya furimaha dagaalka iyo sidoo kale dhulboobka ay muqdisho ka wada dowladda federaalka wuxuu fiqi sheegay in xildhibaanadaasi ay yihiin kuwo ceebeynaya dowladdiisa waa kan fiqi oo arrimahaasi ka hadlaya waxaa ayaan daraa in nin xildhibaana uu la soo istaago maalin dhoweyto wasiiro iyo madaxdii dalka inuu ceebeeyo oo yidhaahdo dhulkaa waxaa lagu kala gadanaya gorgortan baa ka socda madaxtooyadii wasiiradii waxay rabaan bay gadanayaan madaxdii dalku saasay samaynayaan in nin xildhibaani arrintaas la soo istaago oo magac xumayn dalka uu sidaas ula soo istaago laakiin sidaas cad loogu soo dhiirado waa ayaan darro weyn iyo garaad yari weyn ayaan ku tilmaami karnaa inay arrintaasi ahayd xildhibaankaasna in tacbiirku uu ka qaldamay kuwa kaleoo yidhaahda ciidamadii baa soo jabay ma waxaa waxaa qasbay bresharka lagu hayo ciidankiiyo dul fadhiya weerar maalinkasta ku socda nin baa soo istaagaya mas-uula dalkan wax ka raba oo leh ciidankii waa jabeen waa ayaan darro kale iyaduna marka waxaa moodaysaa wixii aan sheegaynaba inaysan noo cabirnayn dalkanna waxaan ognahay rag mas-uuliyiina oo lacag lagu soo siiyey oo dowlado kale lacag ay soo siiyeen oon haynaa faktiskooda iyo xaqiiqdooda oo maaragtay magacdil sameeya biil ku qaata magacdilkana qaad sameeya biilna ku qaata waan ognahay taas waana la ogyahay weynays yaqaanaan dadkaas dadkaas inay dadka soo hor istaagaan ma ahayn oo weliba soomaali inay waxu sheegaan ayagoo la ogyahay dowlad kale lacag inta soo siisa markaas saas leenaha in aniga dadka ku leebalgaraya dadka meyhi laakiin xaqiiqo lahayo weeye in inta wax la soo siiyo biil bil kasta u soo dhaco ah meeqaad sheegtay meeqaad dowladda iyo dadka ceebaysa meeqaad dad wada socday kala firdhis meeqaad doorashada hor istaagta doorashada dalka u socdo meeqaad hor istaagta inta uu hadlo in la-eg baa loo soo diraya waa kashifaynaa maalinkeeda hadday xishoon waayaan bannaankaa la soo dhigayaa
haddaba hadalka wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk axmed macalin fiqi waxaa si adag uga jawaabay xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalka isagoona yidhi waxaan la hadlayo waa madaxweyne ee lama hadlayo wasiir shaqaale ah waa kan cabdiraxmaan cabdishakuur oo si adag ugu jawaabay fiqi oo ka hadla aniga ninkaan la hadlayo waa madaxweyne wasiir shaqaalaha warkiisa hadda nin ku jira ma ihi waxa aan la hadlayo meeshaan u istaaga inaan la hadlo waxaa waaye nin xasan sheekh maxamuud ilaa dalka madaxweyne ka noqday oo aan meeshaan isla wada joogi jirnay oo aan isla rabi jirnay dalka doorasho heshiis ay ku yihiin in la qabto yaan waxaan ka hadlaya aniga ay tahay laakiin wasiir shaqaalaha iyo meeluu ka hadlay iyo wuxuu yidhi haddeertaan nin falankeed haymi هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag qodobo kale oo xubintii caafimaadka ay qayb ka tahay ayaa idinku soo maqan balse markaan aynu aadno dhanka iyo gobollada waqooyi bari ee soomaaliya calaamada karishtaanka ayaa waxaa lagu xardhay laami ku yaala bartamaha magaalada garowe ee caasimada maamulka puntland iyadoona qaar ka mid ah bulshada magaaladaasi ay arrintani si aada uga qaylo dhaamiyeen nin karishtaan caddaan ah oo reer yurub ah ayaa waxa uu ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada garowe waxaana ilaa bartanka magaalada uu ka soo gaarayay galbinayay ciidamo ka tirsan maamulka puntland ninkan ayaa wuxuu bilaabay in laamiga weyn ee mara magaalada garowe uu ku xardho astaanta amaba calaamada karishtanka taas oo ah mid aad u weyn oo muuqanaysa ciidanka maamulka puntland ayaana waardiye adag ka hayay arrinkan ayaa waxaa si adag uga hadlay cuqaasha iyo sidoo kale waxgaradka magaalada mid ka mid ah wadaadada ku sugan magaalada garowe ayaa arrintan ka hadlaya wuxuu sidoo kale sheegayaa in taalo kale oo weyn oo dhismo ah iyadana bartanka magaalada garowe looga dhisay ciidamo maraykan ah oo la sheegay in lagu laayo muqdisho
hadda caqiidadii iyo diintii awal xoogaa aynu ka ladnayn ayaa hadda loo soo dhigtay waad ka waraysaan asbuucan waxaa magaalada caasimadda puntland ka dhacay in waddadii laamiga ahayd oo shaaricii la wada maray ilaa meelaha batroolka ama shidaalka lagu gado magaalada barigeeda ilaa iyo barda dawaco calaamadii kiristada in lagu qoray maalin cad dhowaan habeen mise habeen saddexaad bay mise habeen afraad taallo magaalada in laga dhisay dhinaceed laleeyahay siddeed iyo toban gaala xumar waa hore ku dhintay ayaa lagu xusayaayo loo dhis oo lagu qiimeynay kiristadii waddada lagu qorayna iyadoo wax yar ay harsan yihiin baana intii kale la baabi'iyey waxaas dadka qoray ama sameeyey meel kama imaan magaaladay ka yimaad waxaa la ii sheegay laamiga ninkii kiristada ku qorayay nin gaala inuu ahaa ciidan waardiyeynayana inuu jiray ninkii dhowr jeer sii maray oo soo maray oo yidhi waxaan u qabay dad waddada ka shaqaynaya ayaa warkaa ii sheegay warkiisa lagu kalsoon yahay dad badanoo kalena way sheegeen marka ninkaasi cirka kama soo dhicin ee airboortku ka soo degay ciidanka isagu ma keensan magaaladuu ka qabsaday oo laga siiyey waxaasuu waddada ku qoray waana ka tegey waa istifzaaz dadka dareenkooda la fiirinayo ee waa miqyaas layna ku cabirayo intee baan diinteenna aan u caroonayn intee baan gaalnimada necabna intee baan maxaanku yidhaahdaaye ee munkarka aan ka hortegayn intee baan macruufka aan farayn waa waa layna cabiraya laakiin ilaahay fadligiis waa laga carooday waana la baabiiyey waxaa harayna cagtaa la marinaya cidda waxaa samaysay haddii la ogaadana waa lala dagaalamaya dhabtu sidaa wey waa lala dagaalamayaa waana la yska dhicinaya qur-aanka iyo xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam oo la ogyahay mowqifay ka taagan yihiin dadka wax riddo keenaya ama diinta in laga baxo in la tuso ama loogu yeero waad ogtihiin dil weeye diin dadka ummaddan dhulkan degana waa dad islaama diinta islaamka diinaan ahayna laguma dhex fidin karo waa mamnuuc ciddii ku dhex fidisana waa dembiil ikhwaani fil iimaan marka diinteenni iyo caqiidadeenni baa loo soo dhigtay dadka habeen gudihiis taalo dheer dhisay oo calan dowlad ajnebi oo gaalo ah ku sharxay oo qoraal ku sameeyey shaqo hawl yar ma ah dad badan baa shaqadaa ka shaqeeya lama oga baa la leeyahay laakiin kolley waa la ogaan doonaa marka tusaale iga ahayd awal internetka iyo facebookyada iyo belaayada ka buuxdo dhallinyarada akhlaaqda diintooda lagu dhiminayo ee waad ka waraysaa tira male allah mustacaan ha loo soo jeensado ilaahay diintiisa in la difaaco qofna qof ee xil uma sido sidii nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man karaa minkum munkaran falyugayirhu biyadih qof walboo ina ka mid ah waajibku waa saaran yahay hadhow aniga arrintaas waajib igama saaray iyo wadaad bay qusaysay ama dowladday qusaysay qofna looga hari mayo سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag markan waxaad ku soo dhowaataan dhegaystayaal xubintii caafimaadka caawa xalqada siddeetan iyo toddobaad waxay noo soo jeedinayaa doctor qorax أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor qorax maxaa u sababa xaaladaha caafimaad darro ee ku yimaada xididada jirka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده دي في تي أما ديب فينس ثرومبوسيس xaalad caafimaad darro oo ku imaado xididada jirka khaasatan kuwa hoos maro oo waaweyn taasoo ah what is the formation of blood clot within the deep venous mostly most commonly the legs ay ka dhacda macnaheed waxa waaye waa inay samaysmato xinjir taasoo dhexdhacayso xididada gudaha dhiig- xididada gudaha maro oo waaweyn kuwa ugu badanna waxaa lagu arkaa lugaha xididadooda Een, waxaa loo qeybshaa waxyaalaha keena ugu badan waxaa waaye in macnaha hyber coagulability oo ah inay qofka xinjirta ku badan tahay ha noqoto daawo acquired oo macnaha laga wado inuu waxyaalo kusoo kordhay ha noqoto ama uu ku dhashay iyo stasis of blood flow dhiigga oo istaago sababo kastaba ha keeneen iyo endothelial injury oo ah xididka qeybtiisa hoose ama gudihiisa inuu dhaawac gaaro kadibna dhaawacaasi ay xinjir noqoto Ee, calaamadaha lagu garto waxaa kamid a xanuun daqasho meesha xididka uu ka xirmay ee, barar ee, kulayl ama inay meesha diirnanaato kalarko isbedelo calaamadda loo yaqaano homanisen oo kaleeto hadiiba meesha ay ka xiran tahay ay tahay dhudhunka ama kubka qofka markuu lugtiisa gadaal u celiyo ama uu u laabo dhanka bowdada qeybtada hoose qofka xanuun buu dareemaya Een, cudurkan waxyaalaha macnaha go-aanka looga gaaro ama lagu baaro waxaa kamid ah clinical pictures oo ah calaamadii hadda aan soo sheegnay ee computerka loo yaqaano ultrasound iyo baaritaanka loo yaqaano ddma oo ah borotiinka qayb kamid in laga baaro dhiigga taasoo cadaynaysa inay xinjir jirto Cud- cudurkan wuxuu keeni karaa waxyaalo mahadha ah oo qofka waxyaalo u keeni kara waxaa kamid ah sudden death qofka inuu degdeg ku dhintaba maadaama ay jiraan waxaa loo yaqaano pulmonary emboli ama embolism oo ah xinjir yaa waxay kasoo fakanaysaa xididada dhexdooda dhiiggay u tegaysaa kadibna sambabka ay xiraysaa sababkana waa waxyaalaha waxa waaye waa xibnaha ugu muhiimsan jirka oo oxygenkana siiyo food gangrene oo kaleeto waa waxyaalaha complicationka ah oo ah in qofka xibintiisa dhiig uu ka xirmo kadibna ay dhimatabo ee amputation oo kale keentaa oo ah in qofka lug- xibinta laga jaro dadka u musharaxan ama u ah oo musharixiinta oo cudurkan ku dhici karo dadka da'da waaweyn naagaha uurka leh dadka cayilan dadka bukaamaha sariirta ku ku daahay hadday tahay qalitaan iyo hadday tahay jugba ee dadka s- fadhiga badan dadka safarka badan ee dadka infectionka jirkooda uu ku badan yahay dadka xididada mar walba iska duro xididka mar walba iska duro xididka iska dilo iyo dadka macnaha ay antithrobin deficiency dadka uu ka maqan yahay antithrobinka uu dhirk- jirkooda uusan ku filan leh dadka protein c deficiency qaba dadka protein s deficiency qaba inta way badan yihiin laakiin intaanba dadka ah intaanba musharaxiin bay u yihiin Eh, waxyaalaha lagu daaweeyo cudurkan waxaa kamid ah pharmacologic thrombolysis waxaa la siiyaa daawooyin oo macnaha xinjirta qofka ka burburiya iyo waxyaalo xinjirooga ka hortago anticoagulation ah iyo surgical intervention iyo mararka qaarkood in la qala xididka laga soo bixiyo xinjirta iyo compression stocking waxa la dhaho ah in qofka loo xiro dhar ku dhegan jirkiisa gudaha hoose sida iskaashooyinka qofka ku dhegan oo kale oo jirka lagu xiro si u diida dhiigga inuu meesha ku haro intaasba waa lagu daweeyaa waxyaalaha qofka m- la rabo marka inuu sameeyo wiqaayi ama kahortaga ah waa inuu qofka almiito mar hore noloshiisa uu ku bilaabo soona calcaliyo joogteeyo waa inuu qofka mar walba waxa loo yaqaana calf exercise ama kubka exerciseka laga sameeyo noocaas ah inuu sameeyo hadduu isku arkin xinjirta waa inuu mar walba dhiiggiisa ama check up uu isku sameeyo lix bilood kasta dhakhaatiirtan ula socda sababta cudurkan dhibaatooyinkiisa waxaa ka mid ah xinjir ka soo go'day xididada jirka qayb ka mid ah waxay gelaysaa sambabka sambabka isku owdaysaa kadibna sambabka waa xibin qaali ah waa meesha lagu kala bedelo oxygenka iyo carbon dioxide-ka marka saas ha la ogaado وبالله توفيق السلام عليكم ورحمة الله
وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا
waa hagaag weli barnaamijka dhow waxaa waraysyada ayaad dhegaystayaal maqlaysaan halka uu idinkaga imaanayana waa idaacadda islaamiga alfurqaan qiso aada u murugo badanna uu ka sheekeeyey sheekh xasan xuseen aadam oo ku saabsan habaarka waalidka ayaa idinku soo maqan balse aynu ka horumarino qodob kooban oo ku saabsan soomaaliya gaar ahaan damaca guracan ee xabashidu ka leeyihiin dalkan muslimka ee soomaaliyeed dowladda xabashida etoobiya ayaa waxa ay qaadacday war ka soo baxay dowladda federaalka oo ahaa inaysan kasii qayb noqonaynin shisheeyaha joogaya waddanka soomaaliya etoobiya ayaa warkaas ka soo qaaday hadal caruur ku hadaaqay iyadoona si cad u sheegtay in ay danahooda u joogaan soomaaliya siina wadayaan istaraatiijiyadooda haddaba warkan ka soo baxay etoobiya ayaa waxaynu wax ka weydiinay nabadoon axmed cumar oo ka mida waxgaradka shabeellada dhexe nabadoon axmed cumar waxaa waraystay wariyaheena maxamed ciise
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu nabadoon axmed cumar soo dhowow maanta waxaa miiska inoo saaran aan ka hadlaynaa ama aan wareysigaan ku qaadi doonaa dowladda federaalka etoobiya ayuu ku saabsan yahay labada dhinac hadallo ayay isdhaafsadeen adiga arrinkaas mala socotaa
bismillaah alxamdulilah uma asalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdahu hadalladaas ay isdhaafsanayaan idaacadaha waan ka maqalnay laakiin wax hadda annagu ihtimaama maba aanan sii siinin maadaama aan ognahay in hadallada dowladda federaalka ay sheegayso aanay hadal ruma aysan ka ahayn afka baarkiisa ay iska tahay awoodna aanay ulahaynba etoobiya waxay hadda ku tilmaamayso leedaha amaha naga baxdo safiirka ha naga qaato saas hana yeesho waxaasoo dhanba wax ay awoodi karta maahana ummaddan ay maqashiinaysaa isleedaha xoogaa ku xasili marka wax haba yaraatee muhiimad weyna ma lehan arrimahaas ay sheegaysa dowladda federaalku saasaan isleeyahay waa tahay xasan sheekh maxamuud iyo dowladdiisa waxay dhaheen etoobiya yacni ka qayb ma ahan duulaanka ka dhanka ah soomaaliya etoobiya iidan dhankeeda hadal ay soo saartay oo kaasi liddi ku ah marka kan dowladda federaalka muxuu ka dhigan yahay arrintaas waa arrin dowladda federaalka ay iska sheegayso ra-iisul caamkana rabta ay maxaan ku irahda ku khalado etoobiya ka mid naqan mayso macnaha ciidamada etoobiyana sharci qabanaya ma jirto hadday rabto xoogayba ku joogtaa haddaba waa ku jirtaa iyadoon raalli laga ahayn xooggeedayna kusii joogaysaa iyaga laftigoora haddii la yidhaahdo warkaas ka noqo horka dowladaha reer galbeedka oo etoobiya iyagaba isla xukuma haddii yidhahdo warkaas waxba kama jira ka noqo horey uga noqonayaan marka etoobiya iyadaas uun in maxaan ku yidhahdaa meel kale laga soo amro maahana dowladda federaalka warkeeda kuma baxayso saasaan anugu aaminsanahay waan garta xabashada etoobiya inay ka bixinin soomaaliya sheegeen maadaama ay arrintaas sheegeen marka waddanka ayaa ka taliya ilaan dowladda federaalka waxay leedahay ka bax oo kama mid noqonaysid ayagana waxay leeyihin waan joogeynaa marka waddanka yaa u taliya marka waddanka ciddii xoog lahaa u taliso dowladda federaalka ahu war hadday sheegto anaanay awood ku dari karin waxaa layidhi niman warankaagu gelin warkaagu ma galaa layidhi marka horeba etoobiya kama baqayso dowladda federaalka inay xoog ku saarto amba awood ay macnaha kala hortagto kama baqayso mar hadday saas ayaan ka baqaynin waxaa la sheegayay mar hadda safiiriya naga baxay yidhaahdeen aniga kuwa kale oo ka amreen puntland iyo kuwa kaleo maxaan ku dhaha somalilandba way diideen dhegna shaq uma siin mar haddii aad adugu amar soo saarayso amarkina aadan fulin lahayn oo awood fuliso aadan lahayn waxaaba kaaga fiican inaadan amarkiba aadan soo saarin ileen maxaan ku idhahdaa daciiftinimo ayuu ku siyaadinayaa amar aad soo saarta anaad fuli weyso inaasan fuli karin oo etoobiya waxba ka qaban karinna waa ay arkayaan waana og yihiin waayahay marka dowladda federaalk waxay leedahay etoobiya dagaalkan qayb kama noqonayso waxayna yacni safaarad ku leeyihiin madaxtooyada maxaa arrinkaas marka maxaa laga dhihi karaa arrinkaas arrin saxa oo maxaan ku idhaha dowladda lafteeda idaacad ka tahay maahan sida aan aaminsanahay ummadda ayaa la maqashiinayaa safiirkeeda uu joogo madaxtooyada annaan madaxtooyadaba laga saari karin habbaxya la leeyahay ummaddana la maqashiinaya anuu madaxtooyadii joogo waxaasi wax maxaan ku idhaha khiyaanaha ummadda lagu khiyaanayo war macnaha la maqashiinayo oo habbaxdaan dhahnay waa bixi doontaa saas waaye ummaddan kaliya ayaa la rabaa in lagu khaldo maahane etoobiya habbaxdana ku bixi mayso iyaga iyo etoobiyana hal meelaa laga xukumaa haddii la yidhaahdo etoobiya waa joogaysaa ciidamadeedana joogaya waddanka iyaga kaliya xataa soo gelaya haddii la yidhahna wax tabar ay u haayaan ma lahan marka waa un waxay iska sheegayaan anaan u fulaynin saasaan aaminsana anugu dadkaasina yaysan ku sirmin dowladda federaalka hadalkeeda run maahan waana la bartay waxay sheegayaan iyaga maxaan ku raha waxay afka kale leeyihiin iyo waxay fulinayaanba mar walba waa kala duwan yihiin waxay fulinayaan waa wax loo soo meersho meelo kale looga soo meershay fulinayaan ummaddaanna maxay isleeyihin xoogaa ku dejiya unbay afkuga sheegayaan marka yaanay ku khaldamin oo aysan isdhehin dowladda federaalka waxaasay sheegta waana fulayaan marnaba ayaysan ku khaldamin saasaan kula talin lahay anugu gabagabada ayaan ku dhownahay yaa isleedahay etoobiya soomaaliya ama dalka soomaaliya way ka qaban karaan wadamadan marka horeba Sooma- etoobiyada macnaha waxay ka amar qaataan dowladahan saliibiyiinta ah sida maraykanka iyo kale ka ka amar qaataan haddii la yidhahdo soomaaliya ka bax waa ka baxayaan haddii kalena maxaan ku dhahda maanta waxaan idaacadda ka maqlaya idoo laleeyahay ruushku wuxuu yidhi soomaaliya waa- waxaan ku taageersannaha etoobiya inay maxaan ku idhahda bad ka hesho geeska afrika bad ka hesho oo macnaan ku idhahdaa saasoo kale waxaana uu soo joognay xilligii maxaan ku idhahda dowladdii maxamed siyaad barre ay ruushka ay iska saaraysay waddanka ka saaraysay waxay ahayd iyadoo etoobiya addis ababa loo sii dhow yahayo waxaa la yidhi wax soddon kilomitr waxaan dhammayn baa soomaalida uga dhanay baa la yidhi qabsiga maxaan ku idhaha magaala madaxda ciidamadii marka ruushku ilan alkufru mila waaxida la yidhi, gaaloo dhamma ways ogtahay waxay rabaan ha noqdaan iyagoo inta jooga waddanka iyo xagga taageero siinayeen ruushka markii bax la yidhina iyaga dhambe ciidanka dhammeeyo xagga kasoo dejiyeenba markaasaa Ito- soomaaliya maxaan ku idhahdaa dib loo soo celiyey marka hadda awood wax kastaba awooday ku xiran yihiin in la awoodaysto awood aad wax ku bixiso warkaagu maxad- mada hadda shabaab oo kale hadda shabaab oo kale haddii tirahda saasaa la yeelo beriga dhegtaa loo taagaa waxa la isleeyahay ama xoog ku ku xujiyaan amba wax saas yeelan laakiin xasan sheekh maxamuud wuxuu leeyahay inuuban awood isu ku fuliya usaan haysan waa la ogyahay marka isaga iyo etoobiyana isku maxaan ku idhahdaa manbaci kasoo foofaanoo reer galbeeda soo wada dira kulligood iyo yuhuudi wax noocaasa raga mujaahidada shabaab waa laga baqaa waana og yihiin iyagu maxaan ku idhahdaa inay awoodna leeyihiin mabda ay ku howlgalayaan ay leeyihiin laakiin xasan sheekh mabda uu ku howlgalayo dal- gaaladu uga duwan yahaba ma lahan maxuu marka gaalo maxayba ka- ka- leedahay nimankan laakiin dad muslimiina oo muslimiintu ku daba tafan yihiin awoodna leh oo hadda maxaan ku raha maanta meeshay doonaan ka howlgeli karan yihiin marka cid kaloo loo filanayo ceelna u maqadno waayo cid kaloo loo filanayo xar- xarakata shabaab mujaahidiin aan ahayn ma jirto etoobiya saasaan leeyahay anugu ugu dambeyn ummadda soomaaliyeed maxaa dardaaranah oo ku aadan etoobiya aad u marinaysaa ummadda soomaaliyeed etoobiya waa taqaani cada soo jiraanahay waa ogyihiin in saliibiyiinta dhammo caalamka ay uga wakiil yihiin geeska afrika soomaaliya inay ku haminayaan inay qabsadaan dhammaan badda jawba maahan inay macalberigeeda qabsadaan wax badanay waxay yidhahdaan taytayle iyo maxaan ku idhaha nagees kale ay yidhahdaan waana balcado soddon kilomitr xamar u jirta etoobiya ummadda soomaaliyaanay ku sirmin diyaarna ha u ahaadaano inay etoobiya iska celshaan harakadana ha ku daba taftaano wax macnaha laysku halay karo maanta iyagaa ka jiree saasaan ummadda soomaaliya ugu- ugu baaqi lahay anugu
هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag sheekh xasan xuseen aadam abuusalmaan oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed ayaa wuxuu ka sheekeeyey qiso cajiib ah oo muujinaysa sida wallaah u aqbalo ducada iyo habaarka waalidka taasoo qabsatay nin saalix ah oo ka mid ahaa ummadihii hore qisadiisu khulaasadu waxaa weeye jurayj wuxuu ahaa markiisii hore nin taajira oo ganacsaduu ahaa ganacsigii ayuu marna ku khasaaray marna ku faa'iiday waa khasaaraa waa faa'iidaa kacaakuf iyo gebidhac buu ka bixi waaye markaasuu yidhi tijaaro adduunya waxba tari mayse iska badaayo mid aakhara aad wuxuu ihi waxaan bilaabayaa tijaaro aan lagu khasaaraynin xoolihii adduunkao dhan buu ka saahiday wixiisoo dhan buu xaraashtay buul buu ka dhistay meel cidda ah tuulidoo dhan buu ka baxay hayjad cidluu buulkaa ka dhistay dhoobuu ka dhisay wuu soo waday soo waday markuu masaajidka hore la ekaysiiyey ayuu madaxeeda karo dhuubay meelaan binaadam fuuli karin buu geystay halkaas buu xadhig sallaan ka samaystay xaabadiisu soo kurtaa biyuisuu dhaansadaa halkaa kuruu la tagaa wixiisuu qabsadaa iyo salaaddiisa markuu baahdana xadhiggaasuu ku soo dagaa hawshaasuu muddo ku jiray ibn cabaas wuxuu tilmaamay isagoo saddexiyo toban jiru cibaadada bilaabay labaatan sanona ku jiray buu dhaha buulkaa soomacada soddon iyo afar markuu- soddon iyo saddex markuu marayo ayaa waa hooyadii u imaanaysaa hooyadii haweenay caabidada oo caalimada oo asaga ka aqoon badnayd bay ahayd baa la sheegay inay caalimad caabidto asaga ka aqoon badan waxaa ku tusaya say wax u miisaantay say u miisaantay oo markay habaaraysay maxay tidhi ilaahu ha dilin bay tihi ilaa uu arko dumarka xunxun ee zinaysta wejigooda maysan dhihin ilaa uu zinaysto saadar riwaayadii bukhaari iyo xad iyo iyo laf- lafdiga muslim waxaa ku yimid walow dacad an yuftana la futin hadday ku habaari lahayd in la fitneeyo oo uu zina ku dhaco oo diinkaba uu ka baxo wuu fitnoobi lahaa way miisaantay u fiirso maxay ku miisaantay hooyadii buu diiday inuu- in uu wejigeeda arko والجزاء من جنس العمل بيتره هذا إن ده إن ده هذا ودي دوتشي إن يقبتان إن ده هذا أركان بيتري هوانا كوبا ناين وجهي ولا أركتو زوانية ما دهين أدنيس زنيس ما دهين islaan caabido khayr badan bay ahayd markay muddo joogtay u soo xiisi jirtay wiilkeeda inay aragto hoos bay soo istaagi jirtay jureejo kor bay u fidhin jirtay nabigu ugu tilmaamo way saas in loo badhaamiyo mooyaan lama arkay meeshu uu fog yahay sidii tukiyo meel xu jooga aadan gaari karin maamadu marka intay hoos soo istaagtay u dhawaaqi jirtay daaqadda intuu soo istaago hooyadii la hadli jiray muddo u sheekayn jirtay kadib bay ka noqon jirtay xataa intuu xadhiga u tuuro ma soo dalwiyo oo kor ma keeno ila mashquuliyo ka yaabaya intii yarayda marka ay ku indha kuulaysay ee maamadu inay aragto wiilkay dhashay wejigeed ay doonaysay buu u diiday haddana way sabirtay waxay ku soo noqotay saddex maalmood oo kala duwan saddex jeerna mar buu u dhawaaqaysay ummi wa salaati buu ku hayay ummi wa salaati salaadan waa salaad sunne ma ahayn salaad waajiba walidaalika xadiis dacfi ku jiro xadiidka xawshaba waxaa ku yimid hadduu jurayj faqiih noqon lahaa caalim noqon lahaa wuxuu ogaan lahaa hooyadii inuu ajiibo hoo yidhaahdo hooyo yidhaahdo soo dhowooy inay ka fiican tahay salaaduu sii wadanayo xadiidka dacfi baa ku jira laakiin culummadu aad bay u sheeg sheegaan hadduu faqiih yahay oo caalim yahay wuxuu garan lahaa salaad sunnaa inaad sii wadato ku dhagatiiriso iyo inaad hooyadaa qancisood la hadasho waxaa khayr badan oo waajib ah inaad hooyadaa la hadasho maxay hooyada in la birigoodu waa waajib in caasi lagu noqdana waa waa kabiira min alkabaa'ir in hooyada la ajibana waa waajib salaada sun in la sii watana waa waa sunno salaada intuu gooyo in hooyada uu la hadlay ahayd calaa ra'yi bacd alculamaana waxaa weeye adoo salaada sunnada ku jirada hooyo ajiibi kartaaba salaaduna ma buraysayba qabaan wadaadaha qaarkood ummadda muslimiinta ka mid ah lanna waxay dhhen maxay waaba dikriba waa dikri weeye mana ku jabaysa salaada halkaas iyagu mareenba niman baa halkaa maraya aduu say doonima noqoto in salaada intuu joojiyo uu hooyo qanciyo oo uu u ixsaan falay ah iyadoo birigeedii xaqeeda iska ilaaliyo ayadoo laakiin maysan ka aarsanee wax yaroo yar xanuujina ayay ku dhufatay waxaa kaloo marka qisadiisu intaasay ahayd markii uu caan baxay oo magiciisi meel walba gaadhay bay qolyahan u tashadeen gabadha aafadan samaysay ee wadaadka sharadka ku soo qaadatay boqorkii magaalada iyo dalka haystay inuu dhalay baa la sheegaa boqorku kama warqaban gabadhiisu inay xun tahay laakiin naag xun bay ahayd oo aad iyo aad u quruxsan rag badan fitnaysay weliba lacag baa loo ballanqaado waxaa la ninkaa ka faraxalato xoolaan ku siinaynaa oo taar ka soo gubto ayaga sharcigooda diintoodan waxay dhigaysa xilligaa ayada ruuxi sinaysta waa la dili jiray xad kala wax kala ma laha hadday haweenay ku sheegato intay ilmahan asagaa iga dhalay oo diidda laga aqbali maayo waa lagugu dilahayaa zina hadday kugu cadato ama muxsan noqo ama khayru muxsan noqo waa dil juruuj marka hadda in la dila la rabay islaam baa ku maqhraati kacday oo tiri wiilka adaa dhalay ilaahay baa badbaadiyey waman yattaqi illah yajcal lahu makhrajan baa alla oga dhigay waxaa la sheegaa oo kale in hooyadii xataa markay ogaatay in jureej la haysto uu imtixaanan yahay bay ilaahay bara waxay tii ilaahayow haddaad jureej maanta u imtixaantay habaarka anaan u habaaray ilaahu kurbada ka fayd bay jiri ilaahu kurbada ka fayd ducadiisii iyo hooyadii ducadeedii baa iskaashaday ilaahay baa marka ilmihii yaraa ka hadliyey oo ku badbaadiyey رعوني بحب وإكرامي
qaybaha dambe ee barnaamijka dhow wuxuu waraysiiyada ayaan dhegaystayaal isla soo gaarnay dowladda federaalk ayaa waxa ay fadeexo kala kulantay amar ay dhowaan ku soo rogtay bulshada muqdisho kaas oo iyada dhexdeeda ka dhaqangeli waayey waxay sheegtay in ay mamnuuc tahay in la isticmaalo bacda qofkii lagu arkana uu mutaysan doono ganaax balse waxaa wax lala yaabo noqotay in dowladda federaalka ay iyadu isticmaalayso bacaha oo dadka ka mamnuucday mid ka mid ah xildhibaanada ayaana ka waramaya qado bac loogu keenay xildhibaanada
waxaa ii raacsan guddoonka iyo golaha labadiisa aqal sharciga deegaanka aad mariseen waajibkeedii anigoo ku jiro iyo guddoonkeenna inaan maanta qalad ka galnay wasaaradda deegaanka iyo bii'addeennaba bacyaha la joojiyey ayaa qaladna loogu keenay bacyihii la joojiyey waxaa ugu talagalnay ummadda soomaaliyeed oo way raaceen meel kastoo la joogo waa la qaatay laakiin golihii sharciga u dejiyey go'aanka gaaray ayaa maanta ku qadeeyey bac sidaas darteed waxaan codsan lahaa guddoonkeenna iyo howlwadeennadeenna qadada noo dalbaya inay naga joojiyaan bacyaha golahana ay nala qaataan bacya meeshay ku arkaan inay naga joojiy waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaana caawa kusoo gebagabaynaynaa barnaamijka dhowxa waraysiyada kan mid la mid ah intaan dib ugu kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu عظيم هو السامي